horta maadaama qarax weyn oo ka dhacay magaalada magaalada muqdisho ka dhacay madaxweynaha ugu cagku maray in nimankan yani islaamiyiinta ah kasoo horjeeday inuu cagka marin doono marka wuxuu isleeyahay micnaha maad yani saboort ka heshaa wadamadan hadda imanka ay ka joogaan yani askarta ay ka joogto wadanka soomaaliya sida etoobiya kenya uganda iyo burundi iyo burundi marka wuxuu doonaya marka inuu taageero sax helo istraatijiyad midaysanna uu helo oo ragga micnaha yani lagula tacaalayo oo micnaha raggan lagu jibin karayo maxaa yeelay wadamadan hadda ciidamada ay ka joogaan soomaaliya sida jabuuti etoobiya kenya burundi iyo rwanda burundi iyo iyo burundi iyo uganda waxaa loo badanaya inay mideeya istraatijiyada ku wajahan nimankan si yani islaamiyiinta ee kasoo horjeedeen inala dagaalamayo inay yani inay yani inay yani sameeyaan istraatijiyada wajahan iyo qorshe midaysan oo dagaal maxaa yeele waxaa lagu xantaayay waxa wey inay yani ujeedooyin kala badan ujeedooyin kala duwan ay wataan inay inaysan midaysnayn in wadan kasta yani tirada ciidanka ka joogo wadanka ka joogo oo inta badan yani u kidmeeyo ama u adeego yani danaha wadanka uu ka yimaaday marka wuxuu doonaya mataadabada jiran inuu saakuwaxiyo si markaa yani dagaal midaysan oo dad ah oo uu ku doonayo inuu kula tacaalo kuuriyada islaamiinka ah inay markaa inuu taageero fiican wadamada jiranka ugu helamaad waan gartay wadamada jiiraanku waa isla kuwii hore u joogay ee sanadaha badan soomaaliya joogay socdaalkiisan iyo codsigiisani muxuu kaga duwanaanayaa kuwii madaxweyneyaashii hore iyo isaguba ay samayn jireen midkan wuxuu leeyahay muddo toban sano ay dalka joogteen yani waxyaaba fara badanna way qabsoomeen waxyaaba fara badanna way qabsani waayeen wuxuu leeyahay toban sana waxaway wati wati yani wati wati wati aad u fiican waaye oo raggaan lagu jibin karayay marka wuxuu leeyahay ama ragga aan jibinno oo aan iska bixino oo aan micnaha yani nimanka islaamiyiinta aan yani macnaa si fiican uga hadalno ama micnaha yani qorshataa kadib aan la imaano maxaa yeele hadda laba midba u dhanaan raggaan micnaha yani ay iska celiyaan oo micnaha waxay la dagaalamaan oo dibshaan oo military ahaan uga warwadbataan ama inay wada hadal la galaan oo micnaha engagement oo wadax lagu sameeyo lala haddo lala fariisto kuwooda micnaha yani aan adkayn markaa dib micnaha wadanka yani yani his his laga saxiido oo markaa lasoo celiyo marka waxaa horta laba laba dara mid hore horta laba dara mid ama jibi raggan oo micnaha waxa weeyaan oo ka adeegoonaaw ama yani la heshii oo xuquuq macayana u ogolow labada ayada ka mixin hor taagan istaa ku dhawaaqin intaas taabad qaadin waxaa taageero buuxda keeno wadamadan afrikaanka maanta shacabka uu ku darayo waan gartay wadamadan inta badan waxaa dhaqaale ahaan taageera wadamada reer galbeedka ah siday u eg tahayna go-aan ay keligood qaateen wax badani kuma fulayo marka ma ahayd baad leedahay madaxweynuhu inuu wadamada dhaqaalaha bixiya ee istraatiijiyadda iyo siyaasadda dhinaca qaramada midoobay iyo reerka madaxweyne farmaajo sidoo kale waxaa la gudboon in micnaha yani u engage gareeyo oo la hadlo wadamada deeqa bixiya gaar ahaan wadamada european unionka iyo wadanka america ayaga naftigooda maanta waxay state holderska ka yihiin qayb bay kaymaan soomaaliya maanta waxaa ka dhacayo yani waxaa loo bahay marka in yani ajir taageero ugu hero barnaamijka asaga uu yani ku fakirayo ama barnaamijka asaga uu doonayo inuu furiyana in raggaas oo idin macaa taagan waayo maxaa dhici karta marka socdaalkan u dhameeyo qaaradda afrika kumayo in marka wadamada yurub iyo america uu aado si marka yani u helo taageero rasmi ah iyo barnaamij cad oo raggan macnaha kula tacaalayo ama uu ku jibinayo ama uu kula heshiinayo waan gartay intaa uu hadda u socdo haddii uu sida isagu doonayo ay u dhici weydo maxaa dowladda soomaaliya la gudboon oo noqonaysa tallaabada xigta hortooda waxa weeyaan waxaa malaya soomaaliya maanta dhibaatii maanta ka jirta qayb bay ka yihiin waxaa maanta dhiman ka dhacaya markaas waxaa usoo laba shay usoo baxaysa waxaa usoo baxaysa in yani marka imanka socdaalka ku marayo wadamada reer yurub ay taageeraan qorshaha u wato haddii marka taa ay dhici weydo in marka talada uu kula soo dad soomaali kula soo dhexdo dadka soomaalida uu kula soo noqdo oo marka uu la wadaago oo uu yidhaha marka maxaa maxaa inoo danah nidaamkanaa ku fakeray nidaamka isaga ugu fashilmay wadamadii meelaha yani yani inta badan ciidamada ka joogeen iyo wadamada reer barnaamijka ay ugu diideen marka in marka soomaali ahaan marka waksho marka ay bilaabdo in dadka soomaali marka ayaga isku tashtaan dadka soomaali ayaga isu tanaasulaan dadka soomaali mana ayaga macnaa doon ay ka dhacdo meesha waxaa loo yaqaano yani yani idibheshiisiin dhab ay ka dhacdo maarka taa marka haddii la helo oo uu helo macnaha ku guulaysta in dabada soomaaliyeed uu mideeyana xafuuda marka shahaadadaanaysa nimanka ama in laga adkaado ama ama in laga adkaado ama in lala heshiya marka ayaa marka ka fogaanaysa